أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإذا قيل لهم ماذا أنزل ربكم قالوا أساطير الأولين ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة ومن أوزار ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم ألا ساء ما يزرون بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد waxaan soo haynaa tafsiiru suurati الnaxli casharkeenna wuxuu ka bilaabmayaa aayadda afar iyo labaatanaad ee suuratu naxli ka mid ah nicamkii alla subxaanahu watacaala uu noogu nicmeeyey markuu alla ka soo hadlay dabadeedna uu tilmaamay uu yidhi afaman yakhluqu kaman laa yakhluqu afalaa tadakaruun axad sidaa wax u abuurayo mid aan waxba abuuri karin miyuu la mid yahay nicmada uu nagu leeyahay si kasta uu noogu tilmaamay waxaan ilaahay sokadii la caabudayana inaanay cibaado astaahilin uu noo tilmaamay ilaahukum ilaahun waaxid faaladiina laa yu'minuuna biاlaakhirati quluubuhum munkirat wahum mustakbiruun aayaadkan markuu alla ka soo hadlay baa alla wuxuu leeyahay halkan waidaa qiila lahum maada anzala rabbukum aayaddan iyo aayadaha ka dambeeyaba laba qolo warbixintood ay diinta ka warbixiyaan iyo dacwada ay ka warbixiyaan iyou alla uga hadlayaa waxaana la hormariyey kufaarta mushrikiinta ah sida ay diinta uga warbixinayaan oo warbixinta ay dhiibayaan marka diinta iyo dacwadeeda wax laga su-aalo wa idaa haddii qiila lahum loo yiraahdo kuwaa marka alla soo tilmaamay mushrikiinta mustakbiriinta ah ah maadaa maxaybaa anzala uu dejiyey rabbukum rabbigiin muxuu soo dejiyey qaaluu waxay dhahayaan aladii anzala kan uu soo dejiyey asaatiiru lwaliina waaye dadkii hore sheekooyinkooda iyo sheeko xariirtoodii weeyaan sidaasay dhahayaan sidaana maxay u dhahayaanna liyaxmiluu inay xambaartaan awsaarahum dembiyadooda ay xambaartaan oy qaataan kaamilatan xaal ay tahay mid dhammaystiran yowma alqiyaamati maalinta qiyaamaha wa min awsaari aladiina kuwii dunuubtoodana inay qaataan oy xambaartaan yudiluuna ay dhuminayeen hum iyagaba ay dhuminayeen bigayri cilmin cilmi la-aan ay ku dhuminayeen alaa hoy saa-a waxaa xumaaday maa ashay-u shay baa xumaaday yasiruuna ay xambaaranayaan waxa ay qaadanayaan oy xambaaranayaan ayaa xumaaday wuxuu alla leeyahay waidaa qiila lahum aayaddan marka mufasiriintu siyaal kala duduwan bay u sheegaanoo waxaa la yidhaahdaa qoom mushrikiinta ka mid ah mushrikiintii maka ee carabta ayaa waxay fadhiisteen dariiqyada maka laga soo galo qof allaale qofkii soo galooti ahoo cusub oo magaalada ku cusub ee inuu soo gala rabee bal khabarka nebiga laga sheegay iyo bal warka rasuulka aada soo dhegaysatid ninka qofkii is yiraahdo ee magaalada soo galo ay fahmaan inuunan deganayn ayay waxay dhihi jireen sidan marka war meeshaasi sheeko xariir iyo sheeko bereley unbaa taalleeh ee kutubtii hore iyo wixii hore oo ay qoray qorqori jireen dadkii hore unbuu dadka u aqriyaayo waxba kale ma hayo warbixintaabay marka ka bixin jireen qofkii hadda marka ilaahay shaqaawo u qoro iyo wixii caqli fudud iyo waa iska laabanayaa oo hayaraac iska ah wixii rasaano iyo deganaan iyo caqli ilaahay siiyana warkooda ma maqlaya bal aan soo dhagaysta ayuu leeyahay dee rasuulka marka uu dhageystana day iyaguba waa ogaayeen nebigu inuu xaq ku hadlaayo oo iyaga laftooda way ogaayeen macnahaasaa marka laga hadlayaa bacdi ahlilcilmina waxay yidhaahdaan annadr bnu lxaarit ayuu ahaa ninkan sidan dhihi jiray intuu aaday shaam ayuu wuxuu soo qortay marka qisooyinkii hore ee kaliila wadimna iyo ayuu soo qortay markaasuu wuxuu yidhi anaa aqaano uu yidhi waxaan adabkan iyo sheekooyinkaas hore oo la qori jiray oo iska asaadiirta ah weeyaan waxaan uu akrinaya wax weyn cilmi kuma dhisna sidaa buu yidhi aayadda marka sabanusuulkeedu sidaas waaye waxaa soo gelaya cid kasto oo dacwada xaqa ah dadka inay dhegaystaan ka hor istaago ama ha uga hor istaago macno markaasi inkirid ou inkiraya dacwadaas xaqa ah amase ha uga hor istaago dadku yaynan waxba fahmin oo dadku hadday wax fahmaan yacni xaalku waa isbedelayaayo dadku ma wadwadan kartide saa darteed marka in dadkii laga reebo dad badanna waxay isticmaalaan waayo wixii ay wax ku fahmi lahaayeen iyo darsigii ay dhegayso lahaayeen baa laga celinaya waxaana laga yaabaa dadka qaarna inay iska dhigaan dad toosan oo wanaag markaas rabo oo kale inay halkaa kasoo galaan oo kelimatu xaqin yuraadu bihaa baatil kelimad xaqoo waxaa jira daahirka xaq ka ah laakiin dibindaabiye iyo baatil loola jeedo ayb waxaasoo dhan marka qof allaale qofkii dacwada dadka ka mashquuliyo ee markaasi yacni uga mashquuliya yaynan wax fahmin darteed kaasi marka yaa aayadda iyadana ay ku jiidanaysaa yacni ay jiidanaysaa ayb leanna cibradu waxaa alcibratu bicumuumi lafdi laa bikhusuusi sabab ayb wa idaa haddii qiila lahum loo yidhaahdo iyaga kuwa gaalada ee mustakbiriinta ah maadaa maxaybaa anzala rabbukum rabbigiina uu soo dejiyey maadaada marka mafcuulu bihi waa laga yaa laga dhigi karaa anzalada mafcuulkeediiyo muqadama waa laga dhigi karaa waxaa kaloo la dhihi karaa maa iyo daa baa loo kala goyn karaa maaba maxaybow daa ay ladii kii ou ahaaday anzala rabbukum rabbigiina uu soo dejiyey qaaluu haddii sidaa la yidhaha qaaluu waxay dhahayaan asaatiiru lwaliina huwa isagu waxa uu soo dejiyey alle alladii anzalahu wuxuu alla soo dejiyey asaatiiru lwaliina dadkii hore sheekooyinkoodii sheeko xariirtoodii waaye maxay sidaa u dhahayaan liyaxmiluu laamka halkan ku jiro laamukeyna waa laga dhigi karaa laamu lcaaqibati wasayruuratina wasayruuratina waa laga dhigi karaa labada waa ku bannaan yahay marka sidaa maxay u yeelayaan likey yaxmiluu inay qaataan oy xambaartaan ama liyaxmiluu inay noqdaan kuwa xambaarto yacni markaa laamulcaaqiba caaqibadooda dambaa waxay noqonaysaa inay xambaaran doonaan dembigooda iyo dadka ay dhuminayaan dembigooda labadaa macnaa ku jirta liyaxmiluu inay qaataan awsaarahum dembiyadooda inay xambaartaan kaamilatan xaal ay tahay mid dhammaystiran yowma alqiyaamati maalinta qiyaamaha wa min awsaari aladiina kuwii dunuubtoodana inay qaataan minta halkan ku jirto waa jinsiyo wayn waa jinsiya oo dunuubta dadkan kale oo ayagu ay dhumiyeen jinsigoodoo kale ay qaadanayaan ayb iyagii marka waa dhumiddii ay dhumeen waa dembi dembi labaad waxaa noqonaya dadka ay dhuminayaan waxa ay ku dhumiyeen dunuubta jinsigoodana waa xambaaranayaan ayb bacdi almufasiriin waxay yihahdaan mintu waa tabciidiya oo wa min bacdi awsaari aladiina laakiin tabciidiyadu ma ku fiicna sababtoo ah ninkii qof dhumiyo isaga dhumay horta dembi buu leeyahay ninka uu dhumiyeyna wax allaale wixii uu ku dhumiyeyoo dhammaystiran oo qaadana ninkaas kalena laga nuqsaamin maayo isagana iyadoo dhammaystiran buu qaadanaa kaa dhumay ayb wa min awsaari aladiina kuwii dunuubtooda inay xambaartaan yudiluunahum ay baadiyeynaya ay baadiyeynayaan oy dhuminayaan oo adduunyada ay ku dhuminayaan bigayri cilmin cilmi la-aan ay ku dhuminayaan ogaan la-aan ayb alaa hoy saa-a waxaa xumaaday maa shay baa xumaaday yaziruuna ay xambaaranayaan baa xumaaday ayb meesha marka xadiis waxaa isaga marka imaam muslim uu warinaya min xadiidi abi hurayra ana rasuula اllahi sal l slama qaal nabigu wuxuu yidhi man dacaa ilaa hudan qofkii hanuun loogu yeero yani qofkii hanuun dadka ugu yeeran ujeedaa kaana lahu min alajri ajriga xaggiisa waxaa u sugnaanayo mil mithlu ujuuri man tabicahu dadkii raacay ajarkoodiioo kale wax bacdi maaha marka dadkii raacay ajrigoodoo kale ayaa u sugnaanayo laa yanqusu dalika min ujuurihim shay-an ka nuqsaamin maayo waman dacaa ilaa dalaalatin kana calayhi min alimi mithlu aathaami man tabicahu laa yanqusu dalika min aathaamihim shay-an ninkii dad dhumiyana dadkii uu dhumiyey dembigooda ayuu qaadanayaa iyagoo kuwaa dhumayna aan waxba laga nuqsaaminaynin ayb marka dadka hadda siyaal kala duwan baa loo dhuminayaa marka qaarna shirki bay ku dhumiyeen dadka oo ilaahay xaqiisii ou lahaa in cid kale la siiyo ayay diin dadka uga dhigaan oo aayado ama axaadiid iyo waxbay intay macaanidooda ka leexiyaan ayay marka u fududeeyaan dadka shirkiga kuwana bidcooyinkay dadka u fududeeyaanoo in ilaahay lagu caabudo waxuusan idmin isaga ee qaarna macsidii bay dadka u qurxiyaan oo macaasidii iyo kabaa-irtii bay dadka aada ugu qurxiyaan ama zina ha noqoto ama ha noqoto musuq maasuq iyo wax la dhaco laxada ha noqdaan amase dil qof dadka muslimiintaa layska laaya ha noqoto in allaale intii dad dembi u qurxisay ama shirki ha ahaado ama ha ahaado bidco ha noqoto ama macaasi ha noqotee sidaana xaalkoodu noqona suuratu suuratu alcankabuudna alla waa ku sheega oo walaa yaxmiluna ahqaalahum wa ahqaala maca ahqaalihim buu alla yidhi qad makara aladiina min qablihim faata allahu bunyaanahum min alqawaacidi fahara calayhim asaqfu min fawqihim qad xaqiiqe ahe makara aladiina kuwii ayaa shir qoolay min qablihim iyaga ka horreeyey xaqii bay hagarsadeen oo ay shir qooleen faata allaahu ilaahay ciqaabkiisaa ugu yimid bunyaanahum ayuu ugu yimid dhismahoodii ayuu ugu yimid min alqawaacidi salka xaggiisa ayuu ugaga yimid fakhara waxaa ku dhacay calayhim iyaga korkooda assaqfu saanqaafkii baa ku dhacay saqafku wixii markaa korreeyey baa ku dhacay saanqaafkii baa ku dhacay min fowqihim dushooda xaal ou ahaaday wa aataahum waxaa u yimid alcadaabu cadaabkii baa u yimid min xaysu meel ayuu ugaga yimid laa yashcuruuna aynan dareemaynin oo aynan ogeyn uma markaa dabadeed yowma alqiyaamati maalinta qiyaamaha yuqsiihim alla waa dullaynayaa oo cadaabkuu ku dulleynayaa wayaquulu wuxuu dhahayaa ayna aaway shurakaaii kuwaad wax iigu darteen kuwii aniga wax ila lahaa say adinka idinla ahayd aaway kuwaas aladiina kuwaasoo kuntum aada ahaydeen tushaaquuna inaad khilaafaysaan tushaaquunanii aniga aada ikhilaafayseen fiihim iyaga dartood aada ii khilaafayseen aaway kuwaasi qaala aladiina kuwii waxay dhahayaan uutuu la siiyey alcilma cilmiga ina alkhizya hoogga iyo dulliga alyowma maanta iyo wasuu'a xumiduba cala alkaafiriina gaalada korkooday ahaatay aladiina kuwii bay dushooda ahaatay tatawafaahum ay oofsanayso almalaa-ikatu malaa-igtii ay oofsanayso daalimii anfusihim nafahooda kuwii dulmiyey xaal ay yihiin faalqow waxay rideen assalama alistislaama hoggaansan ayay tuureen oy rideen yacnii inay hoggaansamayaan ayay markaa la imaadeen ayb wa qaaluu waxay yidhaahdeen maa kunnaa ma aanan ahayn annagu nacmalu inaan samaynaynay min suu-in wax xume ah balaa inaydnan samaynin iska daayo xumida waad samayseen ina allaha alle caliimun mid ogaal badan waayo bimaa waxa kuntum aada ahaydeen tacmaluuna inaad samaynaysaan fadkhuluu gala abwaaba jahannama jahannamo irdaheeda gala khaalidiina xaalaatihin kuwii waarayo fiihaa jahannamo dhexdeeda ku waarayo falabi'sa waxaa baas lahaaday mahwa almutakabiriina kuwa kibro oo isla weyn meesha ay degayaan ay ku hoyanayaan baa baas lahaatay qoladaa marka de dacwadii sidaa marka u hagarsatay baa alla ka warramayaa iyaga uguma horeeyaan buu leeyahay kuwan hortood xataa dad baa fasaaxadooda aftahanimadoodii iyo maalkoodii iyo xooggoodii ayay shirqool ugu dhigeen diinta haddana waxba kama aynan keeninoo waa lagu ciqaabay ayb marka ninkii diinka shirqoolaya hadda oo maalkiisii iyo cilmigiisa iyo xooggiisa ku bixinayo diinta shirqoolitaankeedu dad baa uga horreeyey dariiqaa waana ku hungoobeen oo iyagii baa ilaahay subxaanahu watacaala uu ku ciqaabay taabuu rabbi tilmaamayaayo wuxuu leeyahay qad xaqiiqe ahe makara aladiina kuwii baa shir qoolay min qablihim kuwan ka horreeyey reer maka kuwii ka horreeyey yaa shirqool la yimid waxay ku fasiraan marka bukhtanasar iyo namruud iyo ayay ku fasiraan sar dheer buu taagay marka dhulka ka dhisay samada xaggeedu u dhisay isagoo marka rabo inuu dadkii dhulka waa muquunin waa muquuninay intuu yidhi ayuu wuxuu isku dayey marka samada iyo xagga ah malaa- rabbi iyo malaa'igtii iyo yaan muquuninayaa buu yidhi iyo sartaa u dhistay ee ilaahay subxaanahu watacaala da waa halaagay kaasi ayb faata allaahu bunyaanahum allaa u yimid bunyaanahum dhismahoodiibuu ugaga yimid min alqawaacidi salka hoose meeshaa marka faata allaahu aayaddan marka halkan alla wuxuu leeyahy faata allaahu bunyaanahum tafsiirkeedana waxay tahay cadaabka alla waayo waxa u yimid arrintaa iyadaa marka saasaa aayaddan lagu fasiray aayad kasta oo marka fa-ata allaahu ay ku timaado kulligeed saas maa loo fasiraa cadaab miyaa lagu ta'wiili ayaa yacni miyaa lagu fasirayaa oo bimacnaa yacni ma waxaa lasoo qadarayaa amrullaahi ama cadaabullaahi maya ee a'imada salafkaee tafsiirka suuratu lancaam aayadan kusoo marnay hal yanduruuna ilaa an ta'tiyahum lmalaa'ikatu ow ya'tiya rabbuka ow ya'tiya bacdu aayaati rabbika siyaaqa aayaddaasi ma saacidaayo mana lagu fasiri karo cadaab ilaahay baa imaanayo ama amar allaa imaanaya haddaad tiraa ma lagu fasiri karo maxaa yeelay aayaddaas waxay ka warramaysaa qiyaamaha ilaahay qiyaamaha waa imaanayaa lifasli alqadaa oo u imaanayaa dadka inuu kala saaro inuu imaanayana axaadiidta nebigaa tilmaamayso salawaatullaahi wasalaamuhu calayhi ee saxiixa ah marka ninkii aayaddaas iyo aayaddan taasna waa la awilaa yidhi sida midaanba loo awilay oo la yidhi fa-ata allaahu ay amrullaahi loo yidhi ayaa taasna amrullaahi loo dhahayaa yidhaahdo waa nin jamcinayo laba arrin oo kala duwan inuu isu keena rabo laba arri waxyaabo isku midana inuu kala qaado nin doonayo saasaana a-imadii salafku ay yidhaahdeenee diintan cilmigaga loogaga marqaati kacayo alimaamu daarimi cuhmaan ibnu saciid addaarimi laba boqol iyo siddeetankiibuu dhintay hijiriyada imaam weyn oo wuxuu ahaa xadiid iyo yacni fiqhi iyo markaa yacni iyo wanaagba markaa waxyaabahaas oo dhan marka lagu hormariyo ayuu ahaa kitaab wuxuu leeyahay la yidhaha naqdu limaami abi saciid naqdu limaami abi saciid calaa bishri lmarisiyi alcaniid kitaab la yidhaha nin aayadaha qalad u fasiray oo culimadii salafka ay gaalaysiiyeen oo bukhaariba khalqu afcaali lcibaadka uu kaga hadlayo uu ku sheegay ninkaas waayo ninka uu radinayo nin culumaan maaha ninka uu radinayo ayb meeshaa marka kitaabkiisu aayaddan ayaa marka waxyaabaha ninkaa bishir ou keenay waxaa ka mida aayaddan isagoo marka ilaahay imaatinkiisa aakhiro diidayo oo wuxuu leeyahay ilaahay aakhirana imaan maayo mana imaanayo imaatinkuna waa sifo bani aadam waayo ayb meeshaasuu marka wuxuu yidhi laqad mayazta bayna maa jamaca allaahu warniyahu wuxuu yidhi waxaad kala soocday wax ilaahay jamciyey wa jamacta bayna maa mayaza allaahu wax ilaahay kala duway ou kala soocayna waad isku dartay adiga walaa yajmacu bayna haadayni fi ta'wiili laba aan isku mid ahayn waxa isu keenayo laba isku midana kala geynayo ma sameeyo xagga tafsiirka ilaa kullu jaahilin bilkitaabi wasunna qof kitaabka iyo sunnada ka jaahila un mooyaane lianna ta'wiila kulli waaxidin aayad kasta tafsiirkeeda minhumaa aayadahan ka mid ah maqruunun bihi waxaa lala xiriiriyey fii siyaaqi alqiraa'ati tafsiirka aayad kastaa qiraa'ada siyaaqeeda ayaa lala xiriiriyey buu leeyahay marka aayaddan in cadaab lagu fasiro aayaddaaba laga dhex fahmaa oo aayaddu maxay leedahay faata allaahu bunyaanahum min alqawaacidi fakhara calayhim saqfu cadaab waayo wax laga sheekaynayo saqafkii baa soo dhacay dhulkii baa lala gooyey wa ataahum alcadaabu min xaysu laa yashcuruun waxa siyaaqa aayaddu ou tusaana ta'wiil baciid oo qalad ah ma noqonayaan maa dalla calayhi siyaaqu falaysa bita'wiilin ma ahan oo markaa yacnii mustawxash a ma aha aayadda ancaam ku jirtana allah wuxuu yidhi hal yanduruuna ilaa an ta'tiyahum lmalaa'ikatu ow ya'tiya rabbuka ow ya'tiya bacdu aayaati rabbika tanwiicaa ku jiro ow oo tanwiicaa ku jirta marka imaatinka malaa'igtu waa imaatin ka allana waa mid kaloo gooniya wax lamida aynan jirin laysa ka midlihi shay-un wa huwa samiicu lbasiir ow ow yaatiya bacdu aayaati rabbika aayaadka alle iyo ciqaabka alle imaatinkiisa aayaddu sheegtayna wax kala way ow oo xarfu tanwiic ah ayaa marka layskula waday ayb marka aayaddaasna siyaaqeedu alle inuu imaanayay tilmaamaysaa amaa shubhadan iyagu isagu uu dhahayo haddii allah imaanaya la yidhaha waxaa ka dhalanayso inuu meel ka guuro meel kale usoo guuro waana sifo bani aadam culimadii markaa culimada islaamka taasi way ka jawaabeeno waxay uga jawaabeen fudayl bnu ciyaad baa nin wuxuu ku yidhi ana fudayl bnu ciyaad baa wuxuu yidhi hadduu jahmiga ku yidhaahdo ana laa u'minu birabbin yazuulu min makaanin ilaa makaanin anigu ma rumaynayo rabbi meel kasoo tegayo meel kale imaanaya hadduu ku dhaho waxaad tiraahdaa buu yidhi ana u'minu birabbin yafcalu maa yashaa anigu waxaan rumaynayaa rabbi waxuu doono samayn karo rabbiga aan rumaysanayo waa awood badan yahay adi maxaa waxay yiraysaa haddii aad leedahay bani aadana meel kasoo guuro kan usoo guuro bani aadan iyo alle isku mid maaha sifada alle leeyahay iyo midda bani aadamkuna wax shuquloo ka dhaxeeyo ma lahan leanna ilaahay baa yidhi laysa ka midlihi shay-un marka imaatin waxaan rumaynaynaa ilaahay u qalmo bani aadamkiisana aan ahayn yaan rumaynaynaa leanna imaatinka alleh samadaa la dildilaacaysa qiyaamaha wayaxmilu carsha rabbika fowqahum yowma-idin hamaaniya buu alla yidhi haddana markuu alla dhulka uu yimaado dhulkoo dhan waa iftiimaya adiga maxaa imaatinkaaga muxuu iftiimin karaana wa ashraqat ilardu binuuri rabbihaa buu ilaah yidhi fii suurati zumar waxyaabahaas oo dhan baa marka iyay uga duwan tahay adiga imaatinkaaga iyo socsocodkaaga adiga addoon marka waxaa tahay socodkiisu xadaysan yahay sifaadkiisu xadaysan yihiin sifaadkuna waxaad ogaatiin sideedaba qaacidda waxaa jirto culimadii a'imadii salafku ay tilmaameen oo ah sifaadku waxay taabic ama farac u yihiin daatada adiga sifaadkaaga waxay munaasab u tahay daatadaada daatadaada daato iska daciif oo kooban weyn tilmaamtaaduna iyaday muna haddaad cilmi leedahay cilmigaagu waa naaqis haddaad nooshahay noloshaadu waa naaqis daatadaaday la socotaa ilaahay cilmi buu leeyahay waa nool yahay daatadiisay la socotaa oo daatada alle maadaama daato weynin badan ay tahay xayaato aan zuulaynin buu qabaa cilmi aan jahli ku jirin buu qabaa marna uunan ku imaan karin imaatinkiisuna la mid maaha imaatinka bani aadamka nacam ayb arrintaa iyadana marka in la qiraa tashbiih ma aha marka aayaddanna siyaaqa qiraa'ada ayaa la xiriiro macnaha laga wado aayat lancaam iyo aayatu suurat lfajri waja'a rabuka walmalaku safan safan ayaguna siyaaqooda wuxuu tilmaamayaa siyaaq yacni imaatinka alle ee qiyaamaha uu imaanayay labada aayad ka warramayaan tanna waxay ka warramayaan adduunyada iyo ciqaab imaanaya nacam ee adduunyadana ilaahay dadku waa ciqaabayaa maahan isaga u imaan maayo isagoon u imaanin buu ciqaabayaa allah subxaanahu watacaala sidaasayna ku ijmaaceen buu yidhi culimada islaamka waqad itafaqat ilkalimatu min almuslimiina ana allaha tacaala fowqa carshihi fowqa samaawaatihi waanahu laa yanzilu qabla yowmi alqiyaamati licuquubati axadin min khalqihi usoo degi maayo dad inuu ciqaabo darteed adduunyadan walam yashukuu mana aynan ku shakinin anahu yanzilu yowma alqiyaama maalinta qiyaamuhuna inuu alla soo degayo lifasli lqadaa'i beyna cibaadihina kuma shakinin muslimiintu yidhi idan marka muslimiinta ninka rabo inuunan khilaafin waa kaasa marka naqligeeda ayb fakhara calayhim asaqfu fakhara waxaa dhacay calayhim iyaga dushooda waxaa ku dhacay assaqfu saanqaafkii baa ku dhacay saqafkii kore guryaha korkooda wa ayaa kusoo dul dhacay wa ataahum waxaa u yimid alcadaabu cadaabkii baa u yimid min xaysu meel buu uga yimid laa yashcuruuna aynan dareemaynin ayagoo ammaan qabo oo waa waa la idin cadaabayaa iyo waxa aan islahayn ayuu cadaabkii u yimid waay huma yowma alqiyaamati yuqziihim wayaquulu ayna shurakaa'iya aladiina kuntum tushaaquuna fiihim ayb marka min fawqihim taa fakhara calayhim saqfu saqafkii baa dushooda kusoo dhacay min fawqihim xaal uu korkooda yahay waa la xaalayn karaa haddii la doonana min fawqihim kharadaa lagu tacallujin karaa min fawqihim dushooda xaggeedu uga soo dhacay baa la dhahay wa ataahum lcadaabu cadaabkii baa u yimid min xaysu meel buu uga yimid laa yashcuruuna aynan dareemaynin usluubkan hadda aayaduna usluub carabi waayo dabari laftiisa waa sheegay oo wuxuu yihi faqaala bacduhum hada mathalu lilisticsaali wainamaa macnaahu ana allaha ista'salahum aayadda macnaheeda ilaahay waa jirid gooyey way xididaduu u siibay alcarabu taquulu dalika ida istu'sila shay-u qur-aankuna luqa carabiya uu kusoo degay dadka carabtu ay fahmi karaan siyaaqaanina marka ka fahmi wax kale ka fahmi maayaan aan ahayn halaag iyo cadaab labadaa daliilba marka macnaha aayadoo saxiixa bay tilmaamayaan uma markaa dabadeed yowma alqiyaamati maalinta qiyaamaha cadaabkii adduunka midkii aakhira loogu xiriirinayaa uma markaa dabadeed yowma alqiyaamati maalinta qiyaamaha yuqsiihim yuqsii alla waa dulaynayaa him iyaga ayuu dulaynayaa wayaquulu wuxuu dhahayaa alleh ayna aaway shurakaa'i kuwii aniga wax ila wadaagay kuwii aada wax ila wadaajinayseen idinka siday idinla ahayd ilaahay shuraka ma leh shurakaa'i markuu leeyahay bizacmikum wayn siday idinku idinla ahayd kuwii aada wax iigu darayseen kuwii wa yacni wax iigu darnaayeen aaway saaad idinka ku andacooteen ayb aladiina kuwaasoo kuntum aada ahaydeen tushaaquuna ay tushaaquunanii aniga aada ikhilaafayseen fiihim iyaga dartood aada ii khilaafayseen ayb qaala aladiina kuwii waxay dhaheen uutuu la siiyey alcilma cilmiga la siiyey waa mu'miniintiie qiyaamaana markaas la joogaa calaamadihii dadka iyo say u kala socdaan bay arkayaan ina alkhizya dulliga alyowma maanta iyo wasuu'a xumidaba cala alkaafiriina gaalada korkooda ayay ayuu ahaaday marka marka wa tani waxay tahay marka likahrati cilmihim wa wufuuri macrifatihim cilmigooda badnaantiisa iyo macrifadooda taamnimadeeda ilaa qur-aankii bay fahmeen markaa meeshaa marka waxay ka garanayaan qof maalintaa ilaahay kufri la hor yimid kaasi inuusan badbaadaynin dulli uunan dhinacna ka maraynin aladiina kuwii dushooda ayuu ahaanayaa dulliga iyo hoogga tatawafaa ay oofsanayso hum iyagu almalaa-ikatu malaa-igtii ay oofsanaysay ayb daalimii xaal ay yihiin kuwii daalimii anfusihim nafahooda kuwii dulminaya xaal ay yihiin iyagoo nafahooda dulminaya xaal ay malaa-igtii oofsanayso oo nafta marka laga qaadayay waxay yihiinba xaaladaas iyay kufri mutalabisiin ay ku yihiin ay ku jiraan ayb fa alqow salama fa alqow waxay rideen assalama alistislaama hoggaansan yacni waxay waxay markaa yacni way hoggaansameen waayo ay istaslamuu lmra arrinkiibay u hoggaansameen wanqaaduu lahu waana u hoggaansameen markay geeridii arkeen waay fa alqow waxay rideen assalama alistislaama hoggaansan ayay markaa ayay rideen oo ay keeneen ay la imaadeen wa qaaluu waxay yidhaahdeen maa kunnaa ma aanan ahayn annaga nacmalu inaan samaynaynay min su-in wax xumi ah waxay isku dayayaan inay inkiraan wixii ay samay jireen balaa inaydn inaydnan samaynin iska daaye waad samayseen xumi in allaha alle caliimun mid ku ogaal badan waaye bimaa waxa kuntum aada ahaydeen tacmaluuna inaad samaynayseen wixii aada samaynayseen alle mid cilmi u cilmi badan buu ahaa fadkhuluu gala gala abwaaba jahannama jahannama irdaheeda gala khaalidiina xaalaatihin kuwii waarayo fiihaa jahanamada dhexdeeda ku waarayo jahanama irdaheeda gala idinkoo ah kuwo ku waaraya dhexdeeda falabi'sa waxaa baas lahaaday mathwa almutakabiriina kuwii isweyneeyey meesha ay u hoyanayaan ama ay degayaan ay askumayaan ee kuwii isweyneeya can iliimaani iska weyneysiiye kuwaa markii alla ka soo hadlay mu'miniintiina dacwada nebiga maxay ka dhahayeen iyaga faallada ay ka bixinayeen maxay ahayd waqiila liladiina itaqow waqiila waxaa la yidhi liladiina kuwii waxaa lagu yidhi itaqow cabsaday oo rabbigood ka dhowrsaday maadaa maxaybaa anzala uu dejiyey rabbukum rabbigiin muxuu soo dejiyey qaaluu waxay yidhaahdeen khayran anzala wuxuu soo dejiyey rabbi khayran khayr ayuu soo dejiyey bay dhaheen liladiina kuwii waxaa u sugnaaday axsanuu wanaagga falay fii haadihi noloshan dhexdeeda addunyaa dhow wanaagga ku sameeyey dhexdeeda xasanatun baa u sugnaatay mid wanaagsan xaalad hagaagsan waladaaru laakhirati aakhirada daarteeda khayrun khayr badan wala nicma waxaa nicmo lahaaday daaru lmuttaqiina muttaqiinta kuwa alla ka dhowrsaday daartooda ayaa nicmo lahaatay jannaatu cadnin almakhsuusu bilmadxi ammaanta midda lagu gaari yeelayo jannaatu cadnin waaye negida jannadeeda waay yadkhuluuna xaal ay gelayaan haa jannada ay gelayaan tajrii iyo xaal ay dureeraysa min taxtihaa hoosteeda al-anhaaru webiyaalo ay dureerayaan lahum waxay leeyihiin fiihaa jannada dhexdeeda ma ayay leeyihiin shay yashaau yashaa-uuna ay doonayaan wax allaale waxay doonayaan bay jannada dhexdeeda ku leeyihiin kadalika sidaadaasoo kale yajzi llaahu alla u abaalmarinayaa almuttaqiina kuwa ilaahay ka dhowrsaday aladiina kuwiiba alla sidaa u abaalmarinayaa tatawafaahum ay oofsanayso almalaa-ikatu malaa-igtii dayibiina xaalay yihiin iyaga oo wanaagsan oo daahiriin oo dahiran shirki ka dahiran yaquuluuna xaalay dhaha yaquuluuna xaalay dhahayaan malaa-igta laga xaalaynaya yaquuluuna xaal ay malaa-igtu dhahayaan salaamun nabadgeliya calaykum korkiina ahaatay udkhuluu gala aljannata jannadii gala bimaa kuntum ahaanshaha aada ahaateen tacmaluuna inaad shaqaynaysaan ood camal falaysaan darteed ku gala wa qiila liladiina kuwii waxaa loo yidhi itaqow alla ka cabsaday ayb marka meesha baqawi wuxuu leeyahay wadalika ana axyaaa alcarabi carab qolooyinkooda kaanuu yabcahuuna ayaama almawsimi maalmaha xajka ou jiro waxay diri jireen man ya-tiihim bikhabari nabiyi sal ll ly slam dadka carabtu ile waa soo xajin jireen iyaga waagii hore marka xilligaa xajkaa dadku isku imaadaa fursadna laysu helaa marka dad bay soo diri jireen war uga keeno nabiga sal ll ly slam faidaa jaa-a markuu yimaado sa'la aladiina qacaduu cala turuqi canhu dadka jidka fadhiya iyo buu ka wareysan jiray qaar marka fayaquuluuna saaxirun kaahinun shaacirun kadaabun majnuunun ayay dhihi jireen ayb markaasaa saa-ilku wuxuu dhahaya marka ana sharu waafidin in rajactu ilaa qowmi walee warkaan haddaan intaan dadkayga u laabto waxaan u sheego nin xunaan ahay marka raa-id xun baan ahayo sahan lasoo dirsadayoo xun baan ahay leanna waxaan ay daldalayaan waa cay cayduna qof weyn ma qancinaysa iyada qofku inuu wax dhegaysto miir iyo deganaan intuu wax ku dhegaysto alla wuxuu siiyey fitra uu wax ku miisaami karo caqli buu alla siiyey haddana uu isaga laftiisa wax ku miisaami karo qof saaxir ah iyo qof kale iskuma eka wax badan baa dadku miirkooda inay isticmaalaan iyo caqligoodaa la rabaa ee dacaayaadka dadka ay sheegayaan hadday iska raacaan ee dad caqli fudud bay noqonayaan marka markaa wuxuu yidhi haddaan intan kula laabto dadkaygu waxaan noqonayaaba dad eberan nin markaa xun ayaan noqonayaa duuna an adkhula makata anoon maka gelin fa alqaahu aanan la kulmin moxamed fayadkhulu makata makuu soo gelayay fa yaraa asxaaba annabiyi sal ll ly slam nabiga asxaabtiisuu arkayaa marka fayukhbiruunahu markaasay ugu waramayaan bisidqii nabiga runtiisa waanahu nabiyun mabcuuhun inuu yahay fadalika qowluhu waaye maada anzala rabukum qaaluu khayran qaaluu waxay yidhaahdeen khayran anzala wuxuu alla soo dejiyey khayran khayr buu soo dejiyey laanna qur-aankan ninkii dhagaysto ee luqadiisana fahmayo ee qur-aankani inuu wax xaq a yahay ka labalabayn maayo weligaa marka adiga waxaa lagaa rabaa ninkan haddaad ka liidato waa dhib adoo qof muslima haddaad haddana ninkan kasii liidato hadda waa dhibaato xaqii inaad fahamto ama wax dhagaysato ama cilmi barato haddaad u baahato ee ninaan adigaba wax ku dhaamin dacaayad ou bannaanka ka sheego haddaad iska dhegaysatood bannaanka ka laabato oodan masjidkii soo gelin cilmigii la dhegaysanayay dhegaysanin kutubta la sheegaya adiga aadan dib u baarin xataa haddaad wax baari karto dariiqadaas haddii aadan marin yacni yacni waxaad noqonaysaa qof isaga markaa caqli fudud dadka soomaaliduna maanta noocaas isaga badan yihiin dacaayadda waa u nugul yihiin xamaasadda waa u fudud yihiin iyaga dhanba markaa wax deganaan wax ku fiirinaya aada uma waa waa yaraadeen zamankan ayb kan marka dadka wax ka celinayo iyo kan laga celinayo isma cilmi dhaamaan xataa ma dhahayo war adiga u kaadiya ma cilmi dhaantid bal wax iga roon waxay ii sheegaan xataa ma dhahayan ardaynimo masaajidka laga yaaba ugu yimid arday kaloo sidiisoo kale ah ayaa ku ciyaaraya hadba meel u kaxaynaya hadba meel u wadan caqligu wuxuu keenaya marka inuu intuu deganaado bal horta waxaan uu baranayo uu ka jibo keeno markuu waxaan barto isagaa hadhow tartiib tartiib wax u garanaya markaas laakiin maanta haddii meel aada ka tagto waa kugu kala qaaran tahay kitaab kugu kala baran way mid kalead aaday haddana mid kalea kuu sheekeeya waa ka tagtay yacni toban sano labaatan sano waxaan garanaynaa dad aan kitaabna dhammaysanin intaasna kutub uun fadhiyey maxaa u keenay waxaanoo kalea u keenay ayb kitaabkan adiga haddaadan dhammaysanin oon ka jiba keenin maxaad fahmaysaa markaan marka qofka wax baranayo waqtigiisa uu soo huray qaalib uu u yahay waqtigiisa waqtigiinuusa isaga ciyaarin oo qof aan isaga wax dhaamin dhagaysigiisa iyo yacni kusaamoobitaankiisa iyo waxaanu iska ilaaliyo ayb waqiila waxaa la yidhi liladiina kuwii itaqow cabsaday oo alla ka dhowrsaday waxaa lagu yidhi maadaa maxaybaa anzala rabbukum rabbigiina uu soo dejiyey qaaluu waxay yidhaahdeen khayran anzala wuxuu rabbigaan soo dejiyey khayran khayr ayuu rabbi soo dejiyey ayb dacaayaadkunad maanta waa ogtihiin oo lacagta lagu bixiyo iyo dowlado dhana yacnii islaamka cadow u abaa waxay ku bixinayaan intaasoo lacaga intaasoo daday qoranayaan intaasoo shaqaalo intaasoo dhaqaale intaasoo barnaamij intaasoo qorshe ayay waxay ku bixinayaan sidii ay dadka uga fogeyn lahaayeen diinta saxiixa mararka qaarna diin aan saxiix ahaynayba ku mashquulinayaan qofkii ma dareemi kara marka wuxuu isleeyahay gaalkani ma gaal baa adiga diin kugu mashquulin lahaayu isleeyahay nacam filxaqiiqana waxa ku mashquulinaya lugooyada iyo shirkiga iyo bidcadu waxaa laga yaabaa inuu isaga hoos kasoo taageerayo nacam ayb oo dadkii marka waxaa mashquul un looga dhigay meeshay rabbigood caabudi lahaayeen keliya ilaahayna yani rasuulkoodana ku dayan lahaayeen ayb liladiina kuwii waxaa u sugnaaday axsanuu wanaagga falay oo wanaaggii la yimid fii haadihi noloshan dhexdeeda wanaaggii kula yimid addunyaa dhoweyd xasanatun baa u sugnaatay waladaaru laakhirati aakhirada daarteeda ayaa khayrun khayr badan mid khayr badan wala nicma waxaa nicmo lahaaday daarulmuttaqiina muttaqiinta daartoodaa nicmo lahaatay jannaatu cadnin marka waxaa weeyaan wixii marka almaqsuusu bilmadxi yacni yaayaa lagu qadarayaa ayb oo markaa yacni waxay la mid tahay nicmo rajulu zaydun oo kalaba nicma rajulu nin baa nicmo lahaaday zaydun almaqsuusu bilmadxi zaydun waaye halkanna sidoo kalea la dhahayaa wala nicma waxaa nicmo lahaatay daaru lmuttaqiina muttaqiinta daartooda almaqsuusu bilmadxi jannaatun waaye waxaa la ammaanayo ammaanta lagu gaaryeelayo jannaatu cadnin negida jannadeeda sidaa waa la dhihi karaa waxaa kaloo bannaan in la yidhaha lahum waxay leeyihiin jannaatun baaba usugnaatay inaad tidhaahdo ayb sidaana marka waa la dhihi karaa oo jumla musta'nafa markaa laga dhigo ayb jannaatu cadnin ka la ammaanaya ammaanta lagu gaaryeelaya jannaatu cadnin negida jannadeeda waaye yadkhuluuna xaal ay gelayaan haa jannada xaal ay gelayaan tajri waxaa qulqulaya oo dureeraya min taxtihaa saraheeda hoosteeda al anhaaru webiyaalo lahum waxay leeyihiin fiihaa jannada dhexdeeda maa waxa yashaa-uuna ay doonayaan wa fiihaa maa tashtahiihi lanfusu wa taladu lacyunu kadalika sidaadaas oo kalea yejzi llaahu alla u abaalmarinaya almuttaqiina muttaqiinta tilmaan ayaa ilaahay sheegayaa tii horena wala nicma daarulmuttaqiina layr halkana kadalika yejzi llaahu lmuttaqiina marka qofku taqwada waaye sifadeeda waxa wax ku helayeen ayb aladiina kuwii ayuu alla abaal marinayaa tatawaffaahum ama hum iyagu aladiina kuwii waaye labada waa la dhihi karaa aladiina kuwii buu alla abaal marinayaa tatawaffaahum ay oofsanayso almalaa-ikatu malaa-igti dayibiina xaalayyihiin kuwa dahiran oo maxay ka dahiran yihiin min ashirki waaladnaas shirkiga iyo wasakh dhammaanteed yaquuluuna xaal ay dhahayaan malaa-igtu bay oofsanayaan iyagoo dhahayo salaamun nabadgelyo calaykum korkiina ha ahaato udkhuluu gala aljannata jannadii gala bimaa kuntum bisababi maa kii sababtii kuntum aada ahaydeen tacmaluuna inaad samaynayseen ba-dan halkan ku jirta marka waa sababiyo weyn camalkuna marka jannada in qofku galow sabab u yahay ee maahan marka ba-daani baa-u mucaawado ma aha oo camalkaagiibaad adiga qarash iyo qiimo jannada u noqon karo lagama wado adiga camalkaaga jannada waxa lagugu siinayo beddel kama noqon karo laakiin sabab waa u noqon karaa ba-da marka baa-u mucaawadatin maahane waa baa-u sababiyatin ayb hal yanduruuna ilaa an taأtiyahum اlmalaa'ikatu aw yaأtiya amru rabbik kadalika facala aladiina min qablihim wmaa dalamahum اllahu walakin kanuu anfusahum yadlimuun hal yanduruuna miyay suganayaan un ilaa an taأtiyahum inay u imaanaysa maahane wax kale miyay sugayaan almalaaئikatu malaa'igtii aw amase yaأtiya inuu u imaanayo amru rabbika rabbiga amarkiisa kadalika sidaadaasoo kale facala aladiina kuwii ay sameeyeen min qablihim iyaga ka horreeyey wamaa dalamahum ullahu alla ma dulminin walaakin kaanuu waxay ahaayeen yadlimuuna inay dulminayaan anfusahum nafahooda fa asaabahum waxaa ku dhacay sayi-aatu maa shay xumaanyaalkiis ayaa asiibay camiluu ay shaqeeyeen waxaaqa waxaa ku degay bihim iyaga maakiibaa ku degay kaanuu ay ahaayeen yastahzi-uuna bihi inay ku jeesjeesayaan oo ay ku dheeldheelayaan ayb hal yanduruuna ay hal yantadiruuna waay halna waxaa laga laqbeynayaa nafyina waa laga laqbeyn karaayo waxaa la dhahayaa hal yanduruuna ay maa yanduruuna ma sugayaan waay ayb ma hal yanduruuna maa yanduruuna ay maa yantadiruuna ma koranayaan oo ma suganayaan un ilaa an ta'tiyahum inay u timaado almalaa-ikatu malaa-igtii inay u imaanaysa maahe wax kale ma suganayaan inay malaa-igtii u yimaadaan ow amase ya-tiya inuu u yimaado unbay suganayaan amru rabbika rabbiga amarkiisa kadalika sidaadaas oo kale facala aladiina kuwii ay sameeyeen min qablihim kuwan ka horreeyayo sidan iyagoo cinaadkan iyo madaxdaygan ugu jira baa un cadaabkii ku yimid ayb amarkii allah ku yimid malaa-igtii cadaabaysay unbaa markaa ku timid malaa-igtu marka waa liqabdi arwaaxihim bay ugu imaanaysaa ow yaأtiya amru rabbika cadaabkii marka inuu u yimaado ayb kadalika sidaa cadaabkaa marka mid adduunya mid aakhira kow doonaba ha ahaado kadalika sidaadaas oo kale facala aladiina kuwii ay sameeyeen min qablihim iyaga ka horreeyey kuwii gaaloobay wamaa dalamahum ullahu alla ma dulminin oo cadaabka uu ciqaabayo alla kuma dulminin walaakin kaanuu waxay ahaayeen yadlimuuna anfusahum nafahooda inay dulminayeen faasaabahum waxaa ku dhacay oo asiibay sayi-aatu maa shay xumaanyaalkiisa camiluu ay sameeyeen waxaaqa bihim waxaa ku degay iyaga korkooda ama dhexdooda maa wixii kaanuu ay ahaayeen yastahzi-uuna bihi inay ku jeesjeesayaan wa qaala aladiina ashrakuu low shaaa allahu maa cabadnaa min duunihi min shayin naxnu walaa aabaa'una ayb labadan aayadoodoo isdaba yaalla labaduba towxiidkay ka warramayaan ta hore waxay uga warramaysaa towxiidka shubha mushrikiinta marka la yidhaha war maxaad shirkiga ugu jirtaan maxaa idinkugu wacan inaad ilaahay qeyrkii caabudaan marmarsiyo waxay ka dhigan jireen qadarka oo waxay dhihi jireen ilaahay baa sidaan doonay hadduusan ilaahay dooni lahayn sidan maba ahaaneenba annaga caqligooda marka maxaa ku jira markaa xujadooda fahm wajhu dalaaladoodu waxay tahay mar haddii ilaahay sidan nooga uu nagu daayey oo uu sidan nagu fiirsanayo macne oo aan sidan ku nool nahay waxa wax qadarana oo alla yahay meeshaa marka waxaa ka dhalanaysa dheheen raalliyo buu ku yahay sidaan mar hadduu isagu qadaray shirkigan raalli buu ku yahaa ka dhalanayso arrinta la diidaayo marka midda dambe waay marka ilaahay shar iyo khayra saa qadaray iimaan iyo kufri labadaba laakiin raalli ahaanshadu keliya waxaa raalli allah uu ka yahay iraadadiisa sharciga ah labadaa marka in lakala ogaado lakala sooco qofku marka ma ahan inuu yidhaahnu qadarkaan adeecsanahay mar haddaan qadarka adeecsanahayna yaa qadarkaan la yimid allah la yimid waaba toosanahay marba haddii ilaahay qadarkiisa aanan xaggay xagga uga soconin waaba toosanahay qadarka marka culimada markay ka hadlayaan masaa-isha qadarka qowlkan marka waxay yidhaahdaan waxaa weeyaan maqaalat lmushrikiya maqaala waa maqaalatun mushrikiyatun mushrikiinta markaa loo nisbeeyey oo iyaga marka waxay leeyihiin qadarkay waxay u xujaysanayaan qalloocooda ayb waxaa ka qaatay iyaga marka firqo firaqa ka mida oo la yidhaha jabriye nimankaa jabriyada waxay yidhahdeen addoonku waa majbuur waa qasban yahay addoonku meelna ugama bixi karo qadarka alle maadaama uu qasban yahay daaco rabbiyowba ku jiraaba iyaga daacadii marka wax ikhtiyaarkii ma fiirinayaan sharcigii amarka alle yacni laba shay baa jira qadar iyo sharci labada marka inaad aqoon u leedahaa la rabaa qadarkiina inaad rumaysan tahay liana alqadara qudratullaahi qadarku waa ilaahay awooddiisii waa kama bixi kartid haddana ilaahay dhulka wuxuu soo dejiyey sharci amar iyo nahyi amarka iyo nahyigana wuxuu ugu talagalay in la raaco wamaa arsalnaa min rasuulin ilaa liyutaaca biidni illaah mar haddii marka aad qola marka amarka iyo nahyigay kuwaan xagga iska dhigeen diin dhanba waxay ka dhigeen qadarkaas inaad iska raacdo marka waxay leeyihin ninka khamriga cabaa dhib male ninka zinaystaa dhib male ninka wax dilaa dhib male ninka shirki ku jiraa dhib male lianna qadarka u adeecsan yahay waa marka caqiide aada u foolxun waaye jabriyadaana qabaan waana caqiida jahmiya oo jahmiyaduna ay qabtay culimada islaamkuna way gaalaysiiyeen qoladaas sababta maxay tahay loo gaalaysiinayaa nin dhahaya marka ninka shirkiga sameeyana alla u adeecsan yahay ee qofkii ilaahay caabudana alla u adeecsan yahay waa qallooc aada u weyn qallooca meeshuu ka yimidna waxay tahay waxay kala saari waayeen iraadada caamka ahee kowniga qadariga ah iyo midda sharciga ah aliraada alqadariya alkowniya khayr iyo shar waa isugu jirtaa laakiin ka dhalan mayso ilaahay raalli inuu ka yahay iyada muxuu u qadaraa haddaad tiraa xikmadow ilaahay uu ka leeyahay naam iyo cilmi ayb midda sharciga iraada sharciyana waa maxay waa midaan hadda qur-aanka ku qoran oo axaadiidta nebiga amarka waxaa sameeya kan ha samayninina yacni xumaantana nalaga celinayo wanaaggana nala farayo iraada sharciya midaasuu raalli ka yahay ilaahay ridaha alla marka wuxuu la socdaa iraada sharciyada kowniyada lama socdo kowniyada ilaahay wuxuu raalli ka yahay iyo wuxuuna raalli ka ahaynba waa iskugu jiraan walidalika ilaahay fii suurati zumar waxa uu yidhi walaa yardaa licibaadihi lkufr ilaahay addoommadiisa kufri raalli ugama aha marka nimankan waxay rabaan inay yidhaahdaan annaga shirkiga haddii ilaahay allah noo qadaray hadduuse ilaahay noo qadari lahayn kumaba dhacneenba waa xujadoodii waaye marka marka allah wuxuu leeyahay waqaala aladiina kuwii waxay yidhaahdeen qur-aanka marka dariiqadiisana waxay tahay qofka qalloocan xujadiisuu soo bandhigayaa dabadeedna waa burburinaa qof waxa toosan xujadoodana waa sugayaa ayb wa qaala aladiina kuwii waxay yidhaahdeen ashrakuu shirkiga falay oo ilaahay keyrkii la wadaajiyey low haddii shaa allahu alla uu dooni lahaa maa cabadnaa ma caabudneen min duunihi alla sokadiisa min shay-in ay shay-an waxbaba ma caabudneen naxnu annaga iyo walaa aabaa'unaa aabbayaalkeen toona walaa xaramnaa ma xarimneen yacni nafaheenna kama xarimneen min duunihi alla sokadiisa min shay-in ay shay-an waxba kama xarimneen taxriimkaasuna de suuratu yuunus iyo waxaan kusoo marnay suuratu lmaa-ida maa jacala allahu min baxiiratin walaa saa'ibatin walaa wasiilatin walaa xaamin walaakina aladiina kafaruu yaftaruuna cala allahi lkadib suurat lancaamna waa kusoo marnay waqaaluu maa fii buطuuni hadihi اlancaami khaalisat lidukuurina wamuxaramu cala aswaajina suuratu yuunusna waa ku marno qul ara'aytum ma anzla allahu lakum min risqin fajacaltum minhu xaraama waxalaala qul allahu adina lakum am cala allahi taftaruun markaa waxay leeyihin shirkina ma samayneen taxriim iyo waxna ma aanan iska xarimneen haddii ilaahay uusan dooni lahayn laba shay inay muhiim yihiin ba aayaddan laga qaadana ogaada shayga koowaad waxay tahay shirkiga maxaa ka horjeeda tawxiid tawxiidku waa muhim ee walaa xaramnaa min duunihi min shayna taxliil iyo taxriim bay ayagu sameeyeen taasna ilaahay waa ku eedeynayaa maxaa kasoo horjeeda taxliilka iyo taxriimka min anfusihim ay ka sameynayaan waxaa kasoo horjeeda taxliilka iyo taxriimka alle in laga qaato marka waa tawxiidkii marka ilaahay in cibaadada lagu waxido lagu keli yeelo xukunka iyo sharcigana ilaahay looga dambeeyo ayb oo dadku intay ilaahan caabudeynaa intay yidhaahdaan salaadiina allaan u tukanaynaa iyaaka nacbudu wa iyaaka nastaciin ayaan leenahay gar iyo markay timaado iyo xugunna ilaahay keyrkiisaan u soconnaa iyo baaniyaalka qaanuunkiisaan u soconnaa hadday yidhaahdaan khatara khatara lagu gelayaa leanna xeerka baaniyaalka iyo binal codka iyo xeer waxaa weeyaan baatil aho daaquudnimo ku dhisan waay qof muslimana aan u bannaanayn inuu ku xukumo inuu yacni yacni dadka ku ilzaamiyo ku qasbo inuu tago midna uma bannaana ayb waa laba mas'alo marka taxriimku waa waxa mushrikiintu ay ku dhumeenba waxay ahaayeen iyaga inay wax iska xarimaan min cindi min cindihim oynan ka qaadanin taxliilka alla xaggiisa ayb waa ka alla dhahayo qul allaahu adina lakum am cala llahi taftaruun waxaa kaloo iyadana la mida cibaadaadkana in ilaahay laga qaato iyo rasuulkiisa oon qofku ounan cibaado iska samaynin min cindi nafsihi inuusan cibaado ka samaynin ounan ogeyn in nebigu ku cibaadaystay iyo in kale waa ku dhibannahay iyadana taana ilaahay wuxuu ka yidhi am lahum shurakaau sharacuu lahum min addiini maa lam ya-dan bihi illaahu cibaadadaada marka waa inay xag alla ka timaado gartaada iyo xukunkaaga taxliil iyo taxriim xag alla waa inuu ka yimaado cibaadadaada ilaahay xaggiisa inay tahay adiga marka ilaahay baad u nooshahay addoon saxa inaad ahaato haddii aad rabto weeyaan ayb kadalika sidaadaas oo kale ayuu alla yidhi kadalika sidaadaas siday kuwan sidaa u yiraahdeen oy qadarka u xujaysteen sidaasi la-eg baa facala aladiina kuwii ay sameeyeen min qablihim iyaga ka horreeyeyna sidaasay sameeyeen ayb oo iyaguna qadarka unbay u xujaysan jireen qalloocooda fa hal cala rusuli rusul korkeed may ma ma tahay rususha dushooda ma yahay ila albalaagu un mooyaane gaarsiin almubiinu ee cad fahal cala arusuli famaa cala arusuli rususha korkooda ma ahaanin un ila albalaagu gaarsiin unbaa ahaatay almubiinu cad yani rasuulku inuu idinka hidaayada qalbigiina ku abuuro lagama rabee ee rasuulku isagu inuu idinsoo gaarsiiyaa laga rabaa meeshaa marka fahal cala rusuli warkoodiiba waa ebery waa baabi-inaysaa maxaa yeeley mar haddii ilaahay inuu rusul soo rasuul so rusul soo diray sheegay rusushaasna inay dadka xaggiisa wax kasoo gaarsiinayaan tilmaamay qadaraan xujaysanayaa meel ugama furno marka rasuulkaas adiga lagu soo diray maslaxadaada isagaa kuu sheegaya waa inaan raacno ayb walaqad bacanaa fii kulli ummatin rasuulan an icbudu llaha rusushii alla sidoo usoo dirayna waa tan walaqad wallaahi baan ku dhaartay qad xaqiiqa eh bacanaa waxaanu soo bixinay fii kulli ummatin ummad kasta dhexdeeda waxaanu kasoo saarnay rasuulan rasuul rasuulkan muxuu dhahayaa an icbudullaha ay ucbuduu caabuda allaha alla caabuda wajtanibuu ka fogaada oo ka dheeraada addaaquuta wax kastoo la buunbuuniyo oo derajadooda iyo meeshay taagnaayeen laga buunbuuniyo fa minhum dadkiibuu ka mid ahaaday mana fa minhum dadkii man ayaa ka mid ahaaday hadallaahu alla uu hanuuniyey wa minhum waxaa wa minhum iyagii wa minhum dadkiina man ayaa ka mid ahaaday xaqad ay waajibtay caleyhi isaga korkiisa addalaalatu baadidii ay ku dhabowday dushiisa ay ku waajibtay fasiiruu socda fil ardi dhulka korkiisa ku socda fanduruu fiiriya kayfa sidii kaana uu ahaaday caaqibatu lmukadibiina kuwa wax beeniyey cirib dambeedkooda ayb aayadan allah wuxuu leeya walaqad wallaahi baan ku dhaartay qad xaqiiqa ehe bacanaa waxaanu dirnay fii kulli ummatin ummad kasta dhexdeeda rasuulan baanu dirnay oon dhexdoo dhexdooda kasoo saarnay ayb rasuulkan marka dadka wuxuu ugu baaqayaa an icbudullaha ay ucbuduu anta tafsiiriya ay ucbuduu caabuda allaha alla caabuda leanna bacadnaadan baa waxaa ku jira macno qowl macnihiisaa ku jiro qowl macnihiisa ay ucbuduu caabuda allaha alla caabuda wajtanibuu ka fogaada adaaquuta daaquud marka waa calaa wasni facaluut suurat lbaqarana waa uga soo hadalnay wax allaale xadkii ou lahaa la gudbiyo ee la tallaabiyo ee wax la raaco ama la caabudo ah baa la yidhaahdaa ayb shaygan xad buu leeyahay haddii xadkiisii la dhaafo oo wixii alla lahaa la siiyo daaquud waayo ama dhagax ha ahaado ama bani aadam ha ahaado wuxuu doona ha noqdo markaas daaquudka lagu sifaynayana waa hadduu raalli ka yahay bani aadan markuu yaho markuu raalli ka yahay see dhow ambiyada aanan u dhihin dawaaqiid waay ambiyada ilaahay dawaaqiid maaha waana la caabuday nabi ciise dad baa hadda caabudo soo maaha haddana isaga maa yidhi icaabuda may isaga ma dhihin marka isaga daaquud waaye ma la dhihi kara ayb marka waana la buunbuuninayaa xadkiisaa la dhaafinayaa waana rabaa isagana ayb waxyaabaha marka in laga fogaaday ambiyada dadka amri jireen ayb halkaa marka waxay ka kooban tahay ucbudullaha wajtanibu daaquuta ihbaat iyo nafyi baa ku jiro cibaada alla loo sugayaa wixii kasoo horeyna waa loo diidaa nacam kelimadda marka tawxiidku waa inaa saa ufahamsantahay nacam laa ilaaha ila allahu laa ilaaha waa ihbaat wax xaq lagu caabudaa ma jiro waa nafyi baan ujeedaa nacam ila allaahuna waa ihbaatkiio allah maaha cid kaloo xaq lagu caabudaa ma jirto xadiidka nabigana muxuu leeyay man qaala laa ilaha ila allahu qofkii yidhaah wakafara bima yucbadu min duuni illahi ninkii laa ilaha illa allahu yidhaah waxa la caabudaya alla sokadiina ku gaaloobo oo diido kaas marka ilaahay janna naarta waa ilaahay naarta waa ka xarimay ayb maxaa yeelay macnaha dhabtee laa ilaha illa allahu sidaas weeyaan faminhum man faminhum man hada allaahu faminhum iyagii buu ka mid ahaaday man ayaa ka mid ahaaday hada allaahu alla uu hanuuniyey wa minhum iyagii man ayaa wa minhum dadkii xaggoodii man ayaa ka mid ahaaday xaqad ay waajibtay calayhi isagoo korkiisa addalaalatu baadidii ee dadku dad ilaahay hanuun ugu talagalay oo alla hanuunka waafajiyey iyo kuwo hanuunkii markaa yacni uunan waafajinin intaba waa isugu jiraan kaas marka hanuunka alla uunan waafajinin wax ilaahay uu yacni alla ma dulminin leanna cilmiga alle saabiqa ah isagaa kale yaa alla wuxuu garanayaa cidda hanuunka astaahisha iyo cidda kale laakiin adiga haddana qof kasta ilaahay rasuul buu usoo diray haddii marka alle caqli ku siiyey aaladii kuu dhammaystiray aada wax ku garan lahayd rasuul kuusoo diray kitaab kuusoo diray cid kula doodo oo xaqi kugula doodo ay kuu joogto ee intaa kadib de ilaahay muxuu ii waafajin waaye xaqa adiga taa kuma lihid alle isaga fadligiisa waay middaas ayb fasiiruu socda fi lardi dhulka korkiisa socda fanduruu fiiriya kayfa sidii kaana uu ahaaday caaqibatu lmukadibiin kuwa wax beeninaya cirib dambeedkooda in taxris calaa hudaahum faina allaha laa yahdii man yudil in taxris haddaad dadaashid nebi moxamedow calaa hudaahum hanuunkooda korkiisa aa ku dadaashid faina allaha alle laa yahdii ma hanuuninayo faina allaha alleh man axadkii yudilu ou dhumiyo ou dhuminayo laa yahdii ma hanuuninayo alleh ayb wamaa lahum uma sugnaanin iyagu min naasiriina kuwa u hiiliyo ayadan laba qira'a ku jirto faina allaha laa yahdii man yudilu iyo laa yuhdaa laa yahdii marka lagu socdo waxay noqonaysaa faina allaha alleh man axadkii yudilu ou dhuminayo laa yahdii ma hanuuninayo isaga axadkii inuu dhumiyo ugu talagalay alla hanuunin maayo waa iska sahlan tahay faina ama waxaa kaloo lagu macnayn karaa qiraa'adan laa yahdii bimacnaa laa yahtadii oo markaa macnuhu wuxuu noqonayaa faina allaha alle laa yahdii ay laa yahtadii ma hanuunayo man qof yudilu alla ou dhumiyo qofkaa isaga ma hanuunayo laakiin yahdii oo yahtadii laga laqbeeyo ma badna alimaam abu jacfar adabari sidaasuu yidhi macnaha horaa fiican marka laa yahdi llaahu alla ma hanuuninayo man ma hanuuninayo axad yudilu ou dhuminayo qofku ilaahay dhuminayo ma hanuuninayo marka laa yahdi man yudiludan khabar bay u tahay inada ayb laa yuhdaa marka la akriyana laba tawjiih baa ku jirto ayb in markaa man yudilu mubtada laga dhigo laa yahdiina khabar laga dhigo oo macnuhu marka uu noqday in taxriis haddaad dadaashid calaa hudaahum hanuunkooda a ku dadaashid fa ina allaha alleh man qofkii yudilu alla ou dhuminayo laa yuhdaa lama hanuuniyo qofkaasi oo lama hanuunin karo cid hanuunin kartaa ma leh sidaa marka waa si oo marka man yudilu inta mubtada laga dhigta laa yahdiina khabar laga dhigo ayb jumladuna marka inada dabcan khabar u ahaata ayb tawjiih labaad waxa uu yahay laa yuhdaa man yudilu wada jirtaba khabaru ina in laga laga dhigo waxay la mid tahay marka ka qowlika aada leedahay ina zaydan ee laa yadribu abuuhu saas oo kale ay ka dhiganta laa yadribu abuuhu baa inada khabar u noqonaysa ayb wamaa lahum uma sugnaanin min naasiriina kuwa u hiiliyo uma sugnaanin waaqsamuu billaahi jahda aymaanihim wa aqsamuu way dhaarteen billaahi allay ku dhaarteen jahda aymaanihim dhaarahooda dadaalkeeda ayay ku dhaarteen laa maxay ku dhaarteen laa yabcathu llaahu alla ma soo bixinayo man axad yamuutu dhimanayo qof dhimanayo ilaahay ma soo saarayo ayb balaa sidaas aada leedihiin inay tahay ad ku dhaaranaysaan inay tahay iska badaaye maba ahane yabcahuhum ilaahay waa soo bixinayaa wacdan calayhi wawacada allaahu dalika alla waa yaboohay kaasi wacdan yabooh ayuu yaboohay yabooha oo calayhi korkiisa ahaaday oo isagu isa saaray xaqan waxaqa waa sugay alle daalika kaagaasi xaqan sugid buu sugay walaakina aktara annaasi dadka badankoodse laa yaclamuuna ma oga oo ma garanayaan liyubayina balaa yabcahuhum alla waa soo bixinayaa muxuu usoo bixinayaana liyubayina inuu caddeeyo lahum iyaga u caddeeyo alladii kii yakhtalifuuna fiihi ay isku khilaafayeen dhexdiisa waliyaclama aladiina kuwii inay ogaadaan kafaruu kufriyey annahum iyagu kaanuu inay ahaayeen kaadibiina beenaalayaal dadkii maxaa aakhira loo soo bixinaa hadafka aakhira waa kan isna wa aqsamuu way dhaarteen bilaahi allay ku dhaarteen jahda aymaanihim dhaarahooda dadaalkeeda laa yabcathu llaahu ilaahay soo bixin maayo ayay ku dhaarteen man axad yamuutu dhimanayo qof dhimanaya alla ma soo saarayo bacdigu markaa de umamkan gaalada oo dhan ma rumaysna marka la dhinto kadib in lasoo baxayo umamkan yacni waxaan ujeedaa wathaniyiinta horta iyagu ma rumaysna ee yahuudda iyo nasaarada kutubtooda bacdiga waa qoraysay walidaalika iyaga aakhira waa rumaysan yihiin nasaaradu aakhira waa rumaysan tahay kirishtaanku waxayse leeyihiin aakhiro janno keliyaa jirto wax naar la yidhaha ma jiro ilaahayna inuu wax ciqaabo waa ka weyn yahay iyaga maanta dhan marka beer qurux badan iyo wax cagaaran iyo waxbunbay sawirayaan markaasay waraaqahaasay dadka intay siiyaan bay leeyihiin ciise meeshaanuu kuu wadaa soo raac ciise isagaa jannada ku gelinayo wax walba isagaa kuu samaynayo adiga dartaayo u dhintay ciisey kuleeyihin sacrifice uu sameeyey iyo tadxiya wuxuu u dhintayba waa dadka badbaadadooda maanta dhan markaa kirishtaanku shirkigooda meel kale yaanu kaa gelin shirkiga mushrikiintu wuxuu yahay ciisa wax noo qabanayo intaas waa hada huwa shirku haddii marka ciisa wax noo qabanayo oo yacnii jannana gelinayo dembigeenna dhaafayo oo dhibaata markay nagu dhacdo asaan u qayshanaynaa waana badbaadinaya haddii ay nasaaro gaalo ku noqdeen oo arrintaa shirki ay noqotay dee qof aan ciise gaaraynin oo nebiba aan ahayn in loo qayshado say islaamnimo ku noqotay ninkii keenay in la su-aalo waa fiican tahay su-aashaas nacam lagu celiya nacam leanna nasaarada kirishtaanka maanta taagan adduunka joogo meel yar markuu ka dhaco dayaaradda markay xoogaa ay leecleecdo kulligood waa qaylinayaan markaasi waxay ku qaylinayaan ciise ayb oo jesus ay leeyihin jesus ama jusu ama waxay dhahayaan yaa ciisay u yeeranayaan adu magacay u yaqaanaanba ha u gartaan hadday doonaan marka kaasi yaa ciisaadiisu waa gaal waayaan dhahaynaa waa mushrik kan kale isagu awliyada u qayshanayaa isaga marka see ku noqonayaa marka waxa uu sameynaya wax fiican si ay ku noqoto la garan maayo laba laba shay iska hor imaanaysa walidaalika nasaaradu nimanka mabda-an qabo iyo nasaaradu hadday doodaan nasaarada maka adkaa karaan leanna inta ay nasaarada ku dhaqmaan oo kale ayaga ku dhaqmaya maahan marka inaan leeyahay dadku waa gaalo ma ka wada sidaas nacam qofku hadday xuja ku ooganta dabcan da uu gaaloobayaa markaas laakiin inta uu jaahil yahay jahligu masaa-isha ama caqiida ha noqoto ama ha noqoto masaa-il kale ee furuuc ha noqoto jahliga in uu cudurdaar leeyahay hadduu xadkiisa joogaan qabnaa ayb wamaa kunaa mucadibiina xataa nabcata rasuulanaana ugu tegi doonaa in shaa allahu tacaala ayb laakiin waxani waa shirki qofku inuu saa uu ogaado waa lagama maarmaan haddii marka bacdi naas ay dadka u salsalaaxaan ama yaan laga hadlin muslimiinta waxaan isku khilaafsan hadday joogtana hadda waxaa weeyaan diin markaasi inaan isku sheegna ma rabno macnuhu meesha yaallo intaas nin walbaa ninka kale qancintiisau ku dadaalaa bis ayb dadayna waxaasi dacwo u tahay iyo nidaam u tahay ayb iyadana markaa dacwo maahan taasoo kale leanna haddii dadka ha kaa nabadgalaan oo ha kuu fiicnaadaan oo yaynan waxba kaa sheegin haddaad ilaalinayso hadda adiga nebi maxamedaa kaa dabeecad fiicnaay kaa wax sheegid fiicnaa ma badbaaday isaga ma badbaadin mar allaale marku say u ammaani jireen marku ula yimid war ilaahay keliya caabuda laata iyo cuso iyo malaa'igtan aada caabudaysaan ka taga markaasaa lagu bilaabay marka qayle iyo cay wax marka nabiyullaahi maxamed waayey haddaad wadaad wadaadow haddaad adiga raadisid adna saad ku heli lahaydaa la rabaa taas ayb maalinkii dadku wax fahmaan unbay kuu yay kuleeyihiin war maxaad wax noogu sheegi weyso xaqa u sheegi weysa ayb meeshaas marka iyada sidaasaa taas meeshaan yaa ku jirta ayb yahuuddu ayagu bachiga iyaguna waa rumaysan yihiin janno iyo naar waa rumaysan yihiin yahuud ayagu laakiin waa tan soo marnay waxay leeyihin anagu naarta haddaan galno afartan maalin iyo wax lamidaan ku jiraynaa bay aaminsan yihiin kadibna markaa jannadaan gelaynaa ummadahan kale nooga dambeynaya naarta wa qaaluu lan tamasana annaaru ilaa ayaama macduuda suuratu lbaqara iyo suuratu ali cimraan aan kusoo marnay soo maha inta kale waxaan gaaladan kaloo wataniyiinta qiyaamo iyagumaba rumaysna iyo kuwan kaloo iyaguna dee ahlu kitaabnimada ka baxay oo noqday diinlaawayaalka noqdo ee tiistaha ah ayaguna ma rumaysna walidaalika hadda waxaa kusoo badanaya kirishtaanka dhexdiisa malaaxidadaa ku badatay leanna ma qanci diin aan qancin karin ay haystaan oo baatil iyada ah marka mulxid buu noqonayaa markaasu wuxuu leeyahay haddaan dhinta halay gubo iyaga laftooda sida baaniyaalka oo kale isku gubaan hadda yacni waalidkiis gubo ayuu dambas yar marku dambas noqdo dambaskoo warqad yar ama baqshad kusoo shubanayaa gurigou dhigana waxaa ii yaallo u leeyahay aabahay halkaanu ii yaallaan dambaskii aabihiisa meesha u yaalla diin xumo bal dhibkeeda feerin diin xumada dhibkeeda arag ayb marka alla wuxuu leeyahay wa aqsamuu billaahi allay ku dhaarteen jahda aymaanihim dhaarahooda midda ugu adag bay ku dhaarteen laa yabcathullaahu ma soo bixinayo alle man axad yamuutu dhimanaya balaa inuunan soo bixinin iska daayay yabcathuhum waa soo bixinayaa alle saasaa u qadaran wacdan calayhi waa masdar caamilkiisa adkaynayo caamilku marka waa loo qadaraya wacada allaahu dalika alle sidaabuu yaboohay wacdan yabooh buu yaboohay calayhi yabaha oo calayhi dushiisa ahaaday oo korkiisa uu isagu isa saaray xaqan wa xaqa daalika arrintaa waa ka dhabeeyey xaqan dhabayn buu ka dhabeeyey walaakina aktara annaasi dadka badankoodse laa yaclamuuna ma oga ma garanayaan liyubayina waxay ku tacalluqaysaa balaa yabcahuhumta aan soo qadarinay ayaa lagu tacallujinayaa alla waa soo saarayaa liyubayina lahum inuu u caddeeyo iyaga alladii kii yakhtalifuuna fiihi ay isku khilaafayeen adduunyada marka la joogay tawxiid iyo shirki baa laysku khilaafsanaa sunno iyo bidco daaco iyo macsi ayaa ishaysato aakhiraa lagu kala bixinayaa marka waliyaclama aladiina kuwii inuu inay ogaadaan kafaruu kufriyey annahum iyagu kaanuu inay ahaayeen inay ahaayeen kaadibiina beenaalayaal inay ahaayeenna bal inay is ogaadaan baa dadka aakhira loo soo bixina ayb dadkan falaasifaduna iyagu dee dadkan falaasifada ee yacni iyaguna waxay qabaan bacthi wax la yidhaha ma jiree dadka aayadahan qur-aankaana see la yeelaa marka la yidhaha waxay leeyihiin aayadahan dadkaa lagu cabsiina leanna dadkan haddii aan aakhiro iyo naar iyo dab iyo haddaan lagu cabsiinin oon qalbigooda la gelinin dulmiga ma iska dhaafayaan bay yidhahdeen waxaan oo dhan marka waa baasbaasays ee warkooda saas ninkii ibnu sinaa la dhihi jiray iyo ma rumaysnayn wax macaad la yidhaha ibnu sinaana de dad badanaa ku ta'ahuray ogow adeega nacam caqaa'idkan marka hoos haddaad ugu soo daadegto nin walbaa qeybow ka qaatay falsafadii ibnu sinaa qaaraana ibnu sinaa islaam u arkaba nin fiican oo muslim ah oo wanaagsan bay u arkaan waxaa ka dhalatay marka ibnu sinaa isaga wuxuu inkiri jiray bacdiga macaadka iyo ilaahay macrifadiisa sifaadkiisa iyo tilmaamihiisa waa diidi jiray waxaasoo dhanna dadka unbaa xoogaa caqligooda lagu soo dabayaa buu dhihi jiray wax xaqiiq u jira maaha kuwii isaga ka dambeeyey ama ha noqdaan muctasila ama shaacira ha noqdaane iyaguna marka waxay yidhaahdeen sifaadka aayaadka ku tacalluqo ayaan leenahay macaani kalaa ka dambayso macnihii macnaha daahirkee ka muuqdaa waarid ma aha mana loo jeedo laakiin bachiga aayadihiisu sideedaan u dhaafaynaa ibnu sinaa waa ku qabsaday ama ila soo galuu yidhi marka baabka oo waxaan oo dhan aayaadkan oo dhan aan dhahno macno kalaa laga wadaa ama aan dhahno aayaadkani haddaad idinku qeyb tiraahdaan anna aan qeyb dhaho qeybtiina maxaa fiicnaan ka dhigaya taydana diidayo see looga badbaadaa marka waxaa looga badbaadayaa qur-aanka sida nebiga iyo asxaabtiisu ay u yaqaaneen in loo daayo ayb falsafada nebi moxamed iyo asxaabtiisa iyo aan jirin zamankoodii ama aynan wax ku macnaynin in laga daayo haddii maanta dhan la yidhaha aayaddan waxaa laga wadaa waxaasi saxaabadii iyo taabiciintiina aynan marin dariiqaas waa lagu dhumayaa ayb inamaa qowlunaa lishayin inamaa wax kale ma ahane qowlunaa inaga qowlkeenna lishayin shay aan u dhahno idaa goortii aradnaahu aan doonno idaa haddii aradnaa aan doonno hu shayga aan doonno yacnii iijaadintiisa iyo abuuristiisa aan doonno wax kale ma ahane qowlkeennu an naquula inaan dhahno un weeyaan lahu lishayin shayga aan rabno inaan keenno kun ahaw fayakuunu fahuwa isagu yakuunu waa la helayaa markaa oo waa jirayaa ayb qudrada allah halkanna u sheegaya inamaa qowlunaa li inamaa wax kale ma ahane qowlunaa inaga qowlkeenna lishayin aan u dhahno idaa goortii aradnaahu aan doonno ay aradnaa iijaadahu keenidiisa marka aan doonno qowlkeennu wax kaleba ma ahane an naquula inaan dhahno un weeyaan lahu shaygii aan u dhahno kun ahaw ayaan dhahaynaa idan marka kuntaasi waa maxay hadal ilaahay waa kun shay marku allah inuu abuuro rabo wuxuu dhahayaa kun kuntaas baa shaygu ku abuurmayaa meeshaas marka bukhaari iyo a'immadu waxay ka qaateen kalaamka ilaahay inuusan ahayn makhluuq ee uu yahay sifo alle leeyahay waxna uu ku abuuro sifada alle leanna haddii la yidhaha kun oo kalaamullaahi iyadana waa la abuuray iyadii baana haddana wax lagu sii abuuray dowr iyo tasalsula aan laga dhammaanaynin shaygan waa makhluuq maxaa lagu abuuray kun baa lagu abuuray kuntiina waa makhluuq wixii marka makhluuq baa makhluuq abuurayaa ka imaanaysa sidaana maahan xaq ma aha marka kun ilaahay bay kasoo baxday sifo uu leeyahay kuntaa alla uu dhahayaa wax ku abuurmaya suuratul acraafna waxaan kusoo marnay alaa lahu lkhalqu walamru waa kala saaray alle khalqigiisana gaarow u sheegay amarkiisa oo kun ahna gaarow u sheegay idan marka kalaamullaahi waa sifo ilaahay leeyahay isaga kasoo baxayso oo wax ku abuuro oo uu isagu mar yacnii markuu kun uu yidhaahdo wixii markaa uu sidaa ku dhahay uu abuurmayo ama ay samaysmayaan iyadu markaasi makhluuq ma aha inamaa wax kale ma ahne qowlunaa inaga qowlkeenna lishayin aan u dhahno idaa aradnaahu haddii aan iijaadintiisa iyo abuuristiisa aan doonno an naquula inaan dhahno waa khabarkii marka inamaa qowlunaada khabarkiida an naquula inaan dhahno oo inaan u dhahno waa lahu shaygii aan keenaynay oon abuuraynay kun ayaa inaan u dhahno un weeyaan haw fa yakuunu fa huwa isagu yakuunu waa ahaanayaa shaygii waana la helayaa marka hada aakhiruhu wallahu aclam wslى اllah wslm عlى nabiyina mxamed